barakacayaasha ku nool deegaanka luglow ee duleedka kismaayo ayaa wajahaya xaalado adag oo dhanka nolosha ah kuwaasoo aan haysan adeegyada aasaasiga ah sida biyaha cunnada iyo caafimaadka dhibaatooyinka haysta barakacayaasha luglow ayaa waxaa ugu daran cunto la-aan taasoo haddii ayna helin gargaar deg deg ah xaaladu isku bedeli karto macluul ku habsata barakacayaashaasi qaar ka mid ah barakacayaasha deegaanka luglow ayaa ka hadlay xaaladaha bini-aadanimo ee ay wajahayaan iyagoo codsaday inay helaan gargaar bini-aadanimo oo deg deg ah shafaadii gaajinisheen war mahaysan hanti ma lihiini hoolo ma lihiini sagaashan siyeetin jana ahaan raashin ma haysana biyi ma haysana wal una haysana male dawladda may ku odsadaane inay walaagay ilaahay habeeninku hortaydan awtii haysani biyo haysani baada haysani baadkeena noo hortaagmi shilig ma haysana masaakiinayna intaan fafadhiina biyi ma haysana baad ma haysana islaamkii ilaahay isku ku dhah noolna siyeetun jara ahaa ilaahay ayay keliya baag ma sheegaan walaalahanaga soomaaliyeed ee markastoo daafaha adduunka naga daawanayo wax maanta aan leenahay waad filanaysaanoo dambane dee ma jirto beerihii baan ka soo kacnay guryihii baan ka soo kacnay bacadkaasaan iskugu nimid waxaan nahay masaakiin dhibaataysan oo biyo ka soo baxday oo dhib iyo dhibaatana keentay waddankeenna ka soo barakacnay haddana waxaa nagu soo fool leh cagabarar dhibaato iyaalkii raa kuwaa hadda kor u kici karin baahi dartiisa mideeda kale muxua dad masaakiin baanu nahay oo muxua barakaca meeshaan muxuuaha barakaca idinkaan ii joognaa ummadda soomaaliyeed carruur iyo muxuuaha iyo haween iyo muxuuaha dad coryaamiin ah